bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugansudayaal hamiinfaydlaha kadhawaada warka ownima ee warbaahinta warsan qodobada shargadiisan warkaana ownima ka dheega doontaan unina siinkahayna yo mayba ankabawiina qaar kumida dadka wada moota bajaajka yo cawasho kumoojiya jidadka burbursan ee magaalada baydhabo beeraleyda koonfur galbeed oo bilaawda intiiyo goosadaan dalagadiio ku hor wakhtiga beergoynimada somalilan oo heegankaleedi koorseeda waxaanu xanuunka ku dilaacay dalka shiinaha maamulka gobolka banaadir yaha bandhiga habka maaraynta bugtaala bulshada ka dhaqan xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ee cabasho kumoojiye jidadka la dhisahaya dadka u sahradeeda cudurka shubanbiyoodka oo tiradii oo kor inkaha hayta libaano ku shiri khilaafka dowladda iyo maamulka puntland sheekh shareef iyo wakiilka qaramada midoobe kuwada hadalay arrimo galmudug eheladii wasiirka amniga jubbaland oo shaki muujiyey baaraadka banaanka warkaana uu nimanka dheega doontaan unina siinkahayna yo maybaa ku mid ee dowladda israa'iil iyo fadahayd intiiya sheegata danta galbeed
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignimo khamiis aboo jamaanaha gala hayta taariikhdii ka eedanta soddonka bilo koowaad labada kun iyo labaatanka maybaan hadheegtana qodobadii warkaan haddana in diyaar garoowa u sugiyo fidsan oo intaasiin kujeediyi doon anoo qaalid cabdi ah ka bilownay qaar kumida dadka wada u moota bajaajka oo cabasho ka muujiya jidadka burbursan ee magaalada baydhabo sida warbixintun iyo ninka fiiriya samaariya macalin cali wadooyin kuwiin oo halbowlaan ee magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku jiree burbur hoogan wadooyinkaas oo kumid ee wadada baalmaraasa isbitaalka dhexe ee baydhabo lagu bilaabo saldhig wiinaaga baydhabo ilaa kontaroolka al axmar iyo wadooyinka qaar oo galow xaafado weliba habadahayee cabasho laku gudbiyahay wadooyinkaas oo burbursan daraawalada wadow bajaajadiya sheegahayaan intiyo iyin dhalinyaro roogan magaaladiyo oo ka shaqaysadow islamarkaasniyo ku baxeen gacan horsashadii dadka kalwalweydii jiraan welibayo in sheegana anti hafood saaranta aqabado kale oo ku kooyo wadooyinkaas ooyo sheegeen anti maalin walba cilidka kooyasa bajaajada axmed xaaji cabdiraxmaan iyo maxamuud awees welibayo ku mid ayeen dhalinyarada bajaajyada kawadow magaalada baydhabo weliba aana kulkulmay goobala kasuubiyo baawarta welina aana kula sheekaysaday nololiyo walyaabo ku bedeli wadowka bajaajada iyo aqabado hafood saaran ilaan meel raa'isa bajaajadan suuku sheefaynayey madahunyo laas hadda aqawadana haysta meeb waaye oo meel raa'isa jirhumina haysata bajaajo maadaama faylahaada lahaayeen mayba meel raaysa dhibaato ka hayse wadahumo ilaan waddada shiid badan late wadda oo labeelema le meel raaysa bajaajaaja saasa halaabtoo kubadadaas ooyo meeldiira lahaayena aqawadaasa jirta maayana haysa intaata u hajiida bajaaj kale laagijida yalka sheele aad shalaya ama lahalaawta hiraabtamada u hajiida saasan dalka shaqe aad muddo lamasin ama laga shaqeeyaa wallaahi aad meel raaysa in badan horta koo bajaaj daraawala ku haay dadaha aan shaqeeya jiri eed iyad walaan ku fahmi laarisa dadkan aan wadaanas kale walbadan ku fahansana makaanaka waleerlan ku baahda inta kale aniba iska sii zaa'ido kormaa wallaahi halaawshe wadaxumada leeyo leesheena kortamaayna walkay oo soo kale male wadaxumada leeyo ad meel iyo naktis aan oo karifikation aan shaqayaan saasaleesheenas maasha allah wallaahi bajaaj madan intaan haddana bajaaj ka shaqeeyo gale faylaa ma bajaaj leeya magaalada dhinoo kugu camaalida maaha bajaajidaa tafiyaawta laakis wadooyinka halaawsan maaha wadada sababtay meenaa wadadii adifay la hadalaayna kalanjaatan la hadalaayna macnaha bajaajida yana sanadiisa ka socdo laaytay bajaajida ningagaga laayt mar walbana ka shaqaysada laayni maaha ilaan dada la saaraayatan miilshiidyaal ee maraayn wadooyinka alaabsan mayba mayba intaata madaxweynaha ku codsada lahayn intuuna wadooyinka ninsuubi madaxda oonayti koonfur galbeed mayba ku codsadaan intuuna wadooyinka ninsuubi oninan kaga xamaalana oo wanan kaga shaqaysan iskuulkann iskugu dhiman anaata mayba arday oonayti iskuul dhikado ah wan bajaaj wadow may fada inti oonayti iskuulkaynan iskugu dhiibo beesadaas een bajaajada kaga shaqeeyo maamada iyo oonayti aabana beesan kugu jeeyay maaha ada lamaada kuntu miilita bajaajyadoo bilaaway wallaahi dhibaato wiin ayata maa heer may deereena taleefon dirsada mise keedka iyo dibansii furo deere ma wana ileen lan oo bajaajada wede anata maalintii todobadoor mise lidoor amala lahaysee todobadaas eighty dollar camal yaa, eh, wana walnana ku dhikada walnana mayba ada kis kala biilakin sheegay biilkoo idabu todobadaasi dooranaa qaadayo may walna miilun ku dhika bajaaj idun ku dhika walnana anay ku ku isticmaale ma qaarna jaamacadi buu shaqo kale anata qabsaday mablab ilaan farsamo kale mabiliibaba arday ah yaraaboor gelinkii hor ee gelinkii dambenana waba bajaaj la weedaahay wallahi bilahi nolola isbedel jimay boortida migeli shaqaysado ah horta ma shaqaysada jarna taleefon la diraay hal doorank shumnus doorank soo guraay hata may bayin kusii fayla noo shaqaysaday beesana shaqaysada dhididka ee aamowta asaytan eeda ilaahin kaga maadnaga alxamdulilah ati ilaahay litay laad ilaahay babaysay maasha allah wana wadooyinkan le hata dhibaatani ahayn walkala dhibaatani ahay tamle xuseen cabdikariin weliba uu iska shaqeeyey ilad biyowka oka koees bajaajada weliba uu in sheegay intii eed hambada hayti ilada bajaajada walina usi sabab ankaweelay daraawal xumada iyo wadooyinka weliba saas oo kale usi in sheegay intii use mararka qaar usi la kulmow caqabado shal duwan nay degana garaashkan horyaal isbaabaartis leerow yaala xaafadan oo shangaay mayba inta kusoo biyaan mootyaalna kasoo biyaan alaabna ka gadaan may mootyaalka aan soo biyaan wal alla wala ilada iyo hagalaan aan soo biyaan wal alla wali oo ganaa'ana soo shidaalka ama sada alaabtiyo aan baahanyiina in helaana siyaan bajaadkan inka badan bajaadka suugan lama dhuwaday ma ba weydiya nafsadana marmar sidole imbe wala mayba halawtiyo hanun saasman badan maalinto shan habi koos maalinto li habi koos maalinto lama haba maalin maamal helaw baada isku normal wallahi zaid mar badan dhabadan wal kula kulme hatta koor hataa mootyaalana suubiya waana hoostiya isugu jaro hagubideena isku ogen badan hataa argay lankilaaya hataa walaaga walin gudaha hoobay ogen aray wal farsamale lenshaan dhadaa dhabadan kula kulmaa jar marka salayn hadlayaan markaas waliuna gudaanana gudaan waa lilan guda kornaan lankana meeraanaynayow walaan amar laka dhenugaa majaadada ilada badan horta mayba kawaase badan loo daraawal humada wala jara meelmeelna mayba waa sidii jididka oo humaaday gargeshinkan kushneytooyinkii alaabta saas hajijibiyaas badana jiraan iyoona alaabtay isku nuguliin walaa macaadan layo shiido yar hooba daara jabsanyiin iladaas badan oo ma ee marka inka horeyti oo sudan oo kale abasho ha ku bahaasa daraawalada wadow bajaajada maamulka baydhabo usiina marar badan kana nagay intii wali ku bedelo doona wadooyinka burbursan oo ka yaala baydhabo balse weli waliinku bedelna
eedyadan maasanta maariya beeralayda koonfur galbeedyo bilaaw intiyo goosadaan dalagyadiyo ku hor waqtiga beergoynimada sida warkun musaninka fiiriyow maxamuud cali cabdulaahi beeralayda magaalada baydhabo iyo abuursha goosadii markii ay hagayo ka obsadeen qaar ku mid a beeralayda ka nool magaalada baydhabo iyo weliba tuulooyinka hooseedawa ee degmada iyo goosadii beerasho iyadoo landiirna wakhtigii beero la gooyin lahaayay kureeda markii kadalaanka usugali dhul beeralay ah ee deegaanada qaar ee degmada guddiga beeralayda ee degmada baydhaba weliba warbaahinta warsanyoon sheegana inti beero badanba goyoshu ha bilaawatay dhammaadkii bili disembar oo kadlaanka laga sheegay deegaanada qaar ee gobolka baaya saadiyimada ibraahim waliba iyo ku mid ada qoysaska beeralayda oo degan deegaanka sulbooya oo baydhabona dhinaga koonfurta ee kugu toosanta toban isiyeed kilomitir iyo waliba ay sheegtay saadiya inti markiya dheegdi inta kadalaanka saadiri gobolka baaya iyo go-an city iyo iyo waliba dadka tuulada inti abuurshayo goosanga wakhtigiina naga tiragalana lanoosugna siyo aan ku badbaadana rajada iyo waliba waliyo ku fildayan beerasho waliba iyo abuurtay misgashadeedii hilroobaadkii laadhaafi waana walyagoytii waliba yoonnagadana afar kintaal oo misge laakiin dhibaatada jirta yo e inti wili misgeeda yoan anjegna islamarkaasaytana beerta dhatiya iriida iyo yaalan waana laka ilaaliyahaya welibana laka daboolahayaba si kadalaanka dhoonku badbaadiya saamayntiisu kawaalidow waatoyada ku sheekayaasa sidii yoan ku hordhiidi gooyowka abuurka ee beertiye beero eeraminaka goosanay be keegarte dadaay eed iyo dad hanka hogmanaayay beero yarte eeraminka goosay beero waqtida oo nadaay kan iyo hogmanaaya goosan eeraminka goosanay goosna u darta qaar dhamaysay qaarna ma dhamaysane haa haa beero waylin boosay misgiilan haaysada male awoos naftida ee gefleeya sheedan boosada eermikaasana goosaday meel sida beero siraakaskiyaane misgaab dhaman qabta dad arag aa misgaan dhawme eh ba-adoor ba-aan dhulkadan sidii ba-aan kashiday ba-aanka injajiya iriidar dhekaay aa eeramadi ata iriidadka taan kiin injabdo adin ay shukultana iriidalan dheki sanadka hadaba labaatanka noor oo eerame oy hadina shukulan dhaay ba makiinka bahaan la eeramo zaa'id ay ka gooya hataaysa misgiya misgila awuri misgi maod dhinaca kale rofesor abuu owsweye aqoon-yahanada kujeda deegaanadan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waana usweye khabiir ka takhasusay dhinaga beero iyo weliba walikubeediya beerogasayti oo laka hordhay waqtisho waa ka is-oo sharhowa dadkasayti ayoo gooyan beerasho ayoo ku obsagawi kadalaanka bismillaah muxadiinow horta aad baa umahadsan tahay su-aal oo muhiimadeeda ay leedahay waaye oo beeraleydana inay wax ka ogaadaan dalag kasta la abuuro gaar ahaan dalagyadanati oo sicilka roobka aan dhacno sidii geleyda iyo masagada iyo bariiska oo kale macnaha waktigii loogu talagalay oo macnaha oo oo oo cunid la cuni karo macnaha waxba wakti asaga caafimaad leh wax kasta leh waktigaasiti ku go-aya laakiin ka hor haddii la gooyo macnaha dalaga macna stage maraya sida geleyda ama masagada ama bariiska wixii macnaha hada isku famil ah ama mid walba dalag walba stageka uu maraayo macnaha wuxuu markaa ka kooban yahay wax oo hormones macnaha qoyaan wax oo liquid biyo iyo acid iyo wax dhan uu ka kooban yahay eeddi eedag mahadsanyo maxamuud madaweynaha soomalilan muuse bixi cabdi iyo gega kormeeri shaqaalo iyo dhakhaatiirta lintawabari ku horseedowga iyo la tacaalowga xanuunka kudilaaci dalka shaynaha ee coronafirus oo dalalka caalamka iyo dadaalinka jaran xakamayntiis madaweynaha oo la dareeray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka maareeyaha hay-adda duulowga iyo kormeeri dhalinyaro ka takhsuusay caafimaadka oo hegan yo inka jaran sidiyo xanuunka coronafirus yo inka hubiya lahaayeen qof kasta oo hakudega eelaboorka wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliya cumar cali cabdullah ayaa inka horeyntii sharxay sida linka baahanya inta linka horseeda isbedelada caafimaad ee adduunka xakasaa'id iyo la tacaalowsho maareeyaha hay-adda duulowga somalilan maxamed cabdi iyo usiina dhansho sheegay intiyo siwinya inka diyaar garoobeen ku horseedowka xanuunkun islamarkaana shaqaalo iyo galanto iyo ka haayaan si dhowna iyo in la shaqeeya doonaan shaqaalo gaarka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda madaweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdiyo si mugle in ku hadali muhiimadda shaqaalaha caafimaadka elin tababari wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo heegan geliidisida iyo wada shaqeyn iyo dhiirigelin dhow in lasoo biilahaytay inka dambeyntii madaweynaha muuse bixi cabdiyo yo caddeeya intii oo injarna walkhatar oo weyn balse tallaabadan iyo atataxadir iyo ku horseedow islamarkaana iyo heegan geliyen dhakhaatiir in tababaran ku horseedowka baaritaanka xanuunka coronafirus oo geega meelo badan adduunka ka faafahaya meelo warkaasay ku dhugunsudahaytan warbaahinta warsan ee stuudiya magaalada baydhabo dhinaca iyo beledweyne bulshada ka nool xaafadda buundaweyn ee beledweyne iyo cawsho ka muujiyahayaan wadooyinka la dhisahaya warbixintuuna mayba magaalada beledweyne haninku diray waryaagana haninku waramaw magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa eedeyn u jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare qaarkood ayaa tilmaamay in laga reebay mashaariic laga fulinayo magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada beledweyne hadda dulqaaso waa naga dhammaatay waxaan taagannahay waxaan dareemaynaa buundawe waxba ma aha ninkii qori haysto aa la danayna maanta wixii laga bilaado waxaan rabnaa wixii tegayna waa rabnaa waxa joogana waa rabnaa intaan la bilaabin xaafadaha kale hooyadii waa buundaweyn waxaan rabnaa in laga bilaabo hooyadii soolaraa la qaybiyey oo lagu dhejiyey magaalada inteeda kaleento xaafadda buundaweyn looma xirin reer buundaweyn way ka caroodeen waxay dhaheen waa ka falcelinaynaa waxaa degan dadka ugu reer magaalsan buundaweyn wadaa loo ogolaaday beledweyne in la saaro lix kilomitirka cabirkeeda uu yahay xaafadii buundaweyn haddana booska laga saaray waxaan hal fariin waxaan u diraa dadka madaxda oo jooga gobolka oo jooga degmada oo reer hirshabeelle ilaahay inay ka cabsadaan oo dadka maatada ah oo buundaweyn degan oon qabiilka aqaanin oo dadnimo oon aqaanin mooryaanta ay ku jirin inay warkooda ay maqlaan waxaafadii xaafada hooyooyinka habartu u ahayd in intaasoo gafa loo geysto aad baan uga xunnahay wax aan qaadan karna maaha hadda haddana waxaa naga qadiyey jidkii lixda kilomitir ahaay oo hadduu alla kuudidin laga dhisay magaalada oo howlwadaag laba qayb la kala siiyey hal mitir iyo bar bariga la siiyey waqooyiga la siiyey hal mitir iyo barna galbeedka la siiyey saddexda mitirna la siiyey bariga oo la siiyey xawataaq ilaa inta ka dhexayso kooshi la siiyey waddo waa ka qasan tahay cabashadaasaan wadnaa taasaan ka cabanaynaa annaga buundaweynaana la yidhaah dadka xoog maalkaa oo hadduu alla ku diidin oo taariikhda ku leh dagaalkii sokeeyo buundaweyn uu ka dhashay dagaalkii sokeeyo maanta dhacay oo xaafadaha la kala qaxay oo la isdilaayey meel buundaweyn lagu kala qaxay ma jirin shanta soomaalida isla degan shanta soomaali waxaan berima ku nahay haddaad ogtihiin maamulkiinan shanta soomaalida buundaweyn isla degan weli xaafadda hadday hoogaan xabad ka dhacda ayadaa loo soo kaxaa hadday bari ka dhacda oo kooshin iyo xabataan ka dhacda ayadaa loo soo kaxaa dadkii saas ahay oo waddaniga ahay oo sharafta lahay oo deegaanka ahay oo shanta soomaaliyeed ka koobnay oo ayaa hadda olguda meeshaan eediyedan mahadsanya bashiir cabdulaahi gudoomiyaha gobolka banaadir waana adduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish yadah furi shirher sare ee waanayo dowladda hoose xamar iyo haka bandhigtay siyaasadda laka maarayahae bugtaalahaana sotir ahaan laka qiyaas intiyo koryo un dhaafan shan boqol oo kun oo qof dahfurka shirkunyamay baxaadirka ee wasiir ku-xigeenka howlo guud iyo qaar ku mid a guddoomiyaalka gobolada iyo duqyaalka magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo xubno ku dareer hay-ado deeqbiyayaalka ah shirkuun yar dhowr saacadood dareeryamayba goobta lahaka bandhigay qorsho iyo dowladda xamar inka talagaldi xalin halowka arrimo bugtaale iyo sidii lin abuuro lahay fursadayo dadka bugtaalay oo ka hela lahayn reed indejiyow gudoomiyaha gobolka baay caliyo wardheeradooyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed maareeye makaraan iyo duqa magaalada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole yase wadajir inbogaadii qorsho maaraynta bugtaale ee muqdisho wasiir ku-xigeenka howlo guud iyo reed indhisawka iyo guuriyeenta xafiiska dowladda federaalk iyo ka hadalay mas-uuliyadda qof kasta ku saaran arrimo maaraynta bugtaalo gudoomiyaha gobolka banaadir waan ee duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish yashir kundah furimay bana inka horeyntii ku hadalay qorsho maamulsha inka degsanya maaraynta nololo dadka bugtaaleed shirkun kureed iyo maamulka gobolka banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo howlo kormeeriyo kusoo biyan qaar kumida kaamaamkiyo ku noolyihiin dadka bugtaale hanaasoo la nool daruufo dhiniga nolole iyadoo deegaansaday guryayo kusoo bisanyiin bac iyo cooshash waana indifaac inku difaaca korna dhaxanta iyo cadceeda may baana in sii dheer inta xilliga roobabkiyo la kulmaayaan dhibaatooyin shalduban wararka ku kooyahaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waana ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo weliba yoo sheegahaya inta cudurka shuban biyoodka deegaanadaasay ku dilaacay waana iyo la teegayiin heershi inkasareeyey islamarkaana iyo goobo caafimaadka iyo ka yiriin agabyada caafimaadka iyo daawooyinka shalduwan alinka horseeda kor cudurkun cudurkun iyo haliska ee dadka tabar daran waana la daala dhacahaya nololo waanayo ku mid ah dadka soomaaliyeed eh ku bugtaali waana ka dhaqan deegaano shinada shalduwan ee magaalada beledweyne laka maamulow maamulka gobolka hiiraan waana kaaladahay dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-ado caalamiga waana ku shaqeeyaha arrimo caafimaadkiyo saacadowgii laha dhaafi sheegay intii astaamoo laka gorada kor shuunbiyoodka usuku mid ata inta usaxaxoogeysadaha marba marka usuku dambeyta laamo caafimaadka magaalada beledweyne iyo dhinishood dadaal xoogan inkajarasadaiyo indhabayba lahaayeen dadka usa haridadii shuwanbiyoodka haabahaato maybayo hooseyo ku xariiqeena inta goobo caafimaadka intiyo badan iyo ka adagta intiyo helan daawooyinka shalduwan waana waana insahalow intiyo ku horseedan shuwanbiyoodka cudurkun shuwanbiyoodka waana ku dilaacay beledweyne iyo la rumaysanyay inta usa ku dhaladii saameyntii webiga shabeelle kusuubi magaalada beledweyne iyo deegaanada hooseeda bilowgii laha dhaafi iyo deegaan khilaaf xoogan waana hashal dhagali wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya iyo maamulka puntland kaasoo ku dhaladay imtixaanaadkiiyo qaadayan wasaaradda walbarashada dowladda soomaaliya xildhibaano ku tirsan lamada min ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashada iyo ta puntland iyo mayba iyo muqdisho iyo ka bilaabeyna kulamo xallin kuweydiyo khilaafkaasi xildhibaanada oo qaasho kumid ee golo wasiirada soomaaliya iyo mayba kumid ee wasiirka shaqaalaha iyo arrimo bulshada wasiirka arrimo dibad iyo xubno kale maybana iska waraysadeena sidii isfaham lindhadhi ka lahaaya puntland iyo wasaaradda walbarashada ee federaalka puntland yaa hore in sheegta intay wasaaradda walbarashada soomaaliya iyo shahaadada dugsiga sare indiidii ardayda puntland maybana wasiir goodax bare ku jawaabay use sheegay inta ilaa iyo imtixaanaadka dowladda iyo laayan linsiiyo doona shahaadada dugsiga sare kulan iyo kuwa lada magaalada london ee dalka ingiriiska madaweynagii hore dowladda kumeel gaarka hay waana hogaamiyaha madalla xisbiga qaran sheekh shariif sheekh axmed iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ambasador james span yellin ku hadale arrimo badan lamada dhinac yamaba iyo kuwada hadaleena doorashooyinka galmudug iyo intiya nagata mid howlaashee linwada dhanya qabsoomawka doorashada waqtishe kadheeda iyo heliislaka wada iyo sidii xallin ku helo lahaaya khilaafka shar dhagali dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ambasador james swan ya sheegay intii dhammaan saamileyda siyaasadeed soomaaliya linka baahanya intiiyo kaalimo kuley iyo ku qaadan sidii xallinku deero lahaaya arrimo doorashooyinka tan iyo markii iyo habaheen wararkaiyo baahiyan booliiska soomaaliya oo sheega intii usukubasadi meeluusa ka hirinaya wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan imayba walaac ka muujiyay qaar ku mida eheladiis nabadoon aadan maxamed waana nabadoonka wasiirkiiyo sheegay intiiyo shaki ku qabaa intii wasiirkiiyo dowladda dili islamarkaana wararkiiyo sheegaha intuusa ku basaday walba in ku jirna nabadoonka oo la hadalay idaacadda b b c-da iyo weliba usa sheegay inta xiriiro badan lasoo bixiyo meelo shal duwan habahaata weli meel linkashaagna islamarkaana iyo aaminsanyi inta la dilay ama usa meel qarsoodi ee laka hiriday hay-ada dowlada federaalka soomaaliya weli si rasmi man faahfaahin sida usa ku basaday wasiirka amniga jubbaland meelo maamulka jubbaland yoo sheegay inta nolol iyo dhimasho toona inka hayna meelo warkaasay ka dhugunsado haytan warbaahinta warsan ee stuudiyaha magaalada baydhabo wasiirka difaaca meelka adaga israa'iil iyo arbaadi ka baaqi intii israa'iil iyo si rasmiya qayb ku mida dalsheeya in sheegata sida meelood oo meel ku mid ah dhulka la haysada ee danta galbeed iyadoo la waafajiyaha qorsho madaweynaha maraykanka uska dhawaaqi ee bariga dhexe qorshe trump ee nabadeynta israa'iil iyo falastiin waana ka magac dari heliiska qarniga yaa dhikahaya inta dhammaan deegaanada yahuudda ee danda galbeedyo ka jara doonta galanta israa'iil wasiirkan baynad oo ku mida dowladda isbahaysiga netanyahu waana ku tirsan xisbiga midigta fog iyo ka amari inta la suubiyo koox sharciga iyo madabanaanida israa'iil ka dabaqda dhammaan deegaanada yahuudda ee danta galbeed falastiiniyiinta iyo hadaladun ka micnaya intiya cadaan eeta inta qorsho trump ee yahuudda infasaxaw intiya si rasmi an sheegata danta galbeed waana iyo haysata tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixda iyo todobadii markaasayou ku qabsadeen dagaalka carabta iyo israa'iil dhamari guud ahaan mayba inta ninka eg warkii hamingnimeysan kula dareertan warbaahinta warsan warkii mayba intaasin kujeediyaaye anoo qaalid cabdi ah aniga farsamada mahadha gudeerto injineer bilaal hilaal warkunkoo lamida inta hawada reedinka kulmaan bahda warsan oo iska duuma waana sinkutabti sidaas iyo nabadgel